waxaa weeyaan jidka laga damacsan yahay in lagu nadiifiyo gobolka inta ka dhiman geda lagu nadiif gareeyo iyo higsiga guud wadanka in amaankiisa uu wax ka sugnaado mana ku koobno geda bis ah meelo badan baa insha allahu tacaala lahagaya waxaa weeya la sugayaa amaankooda oo la qabanaya ujeedadana waxay tahay ummadda soomaaliyeed inay kuwada noolataan kuwada noolaadaan wanaag amaan ah oo waxaa weeyaan xayaatadooda ay kusoo noqoto oo waxaa weeya ururkan khawaarijta ah ee ay ka rastaan insha allahu tacaala ay aga baxaan si nabad ah si gaara weerarkiina halkeeba ku wajahan yahay halkeebee bartilmaameed idin ah targetka hadda aan tooganayno waxaa weeyaan gedo khaasatan degmada baar dheere weeyaan annagoo markaas doonayno in gedo waxaa markaan nadiifino ujeedadanada ay tahay ray iyo gedaba in saraacin doono insha allah yaa tihiin markaas adinku annagu waxaan nahay ciidamadii amisom baa nala socdo qaybta etoobiya ahlusunna waljamaaca dhanka dawladda oo iyagan kasoo waxawey gudaha hoose ee gobolka gela kasoo howlgeli doonaan yaan uwasa hadda ku soconnaa baar dheer maxaad ka doonaysaan ujeedada aan doonayna waxaa weeya inaan sugnaa amaankeeda aan gobolka inta dhibanna aan xoreyno kadibna waxaa weeye nidaamkii loogu talagalay ee loo qorshaystay in laga sameeyo oo ah maamul wanaagsan iyo waxaa weeye amaankiisa la sugo marka ujeedadan waxaa weeyaan sifeyn weeyaan oo laga sifeeyo khawaarijta in laga sifeeyo gobolka wixii ka dhiban laakiin waxaa lagu guda jiraa bil barakaysan oo ramadaan oo dadku ay sooman yihiin maxaad xilligan dagaal ugu soo beegteen adinka dagaalka annaga haddaan ku jirna ma ahan dagaal ummadda soomaliya waxyaala maaha waa dagaal waajib aan ku gudanayno waajibkaas oo ah ummadda waxaa weeye la faqiir gawracaya ee la gumaadaya ee la baabi'inaya waxaa weeye toban sana jirsatay inaan baabi'ino oon ka reebno cadowga cadowgaasoo weliba aan aaminsannahay inaan hadda bisha barakeysa fadligeeda ilaahay un lagu dhaafin doono ummadda soomaaliyeedna ay ku heli doonaan xornimo ay ku heli doonaan iyo ciiddii oo waxaa weeye iyo ciid gambada ay ku gaari doonaan waxaa weye wanaag iyo sharaf insha allah dhibaatada nololeed ee meesha ka jirta maxaad nooga sheegi kartaa haddii dagaalada la qaadana maxaa soo kordhi karaa xaaladahaas inay sii adkaadaan ma laga yaabaa ma kordhi karaan haddii halkaa la qabsado insha allah wuxuu ilahay qadaro un baa soo ziyaadaya waxaa weeyaan inta dhiman lahayd baa dhimanayaan dagaal adinka aad qaateen haddii dad dhibaato ay kasoo gaarto intii dhiman lahayd baa dhimanaysa mida ka saaraysa bay kula tahay saacadda la baxaya annaga kama kama fajin karna kamana celin karna saacadda la dhimanayo wixii ilahay uqoran bay marayaan qofkii waxaa weeye shacab uu ku dhinta annaga naftadanada annagu muslim baan nahay shacabkaas waa ehel noo ah iyagaan kala dhalanay waxaan nafteeda u dilanaa waxay tahay inaan xoreyno ayaga